والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف فيسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير الحديث الأول xadiidka ugu horeeya arbaciinka wuxuu ka hadlayaa acmaashu inay niyo ahaatay can amiiri almu'miniina waxaa laga wariyey mu'miniinta amiirkoodii abii xabsin abii xabsin ahaa cumar ibnu alkhadaab ahaa radia allaahu tacaala canhu ilaahay raalli ha ka noqde cumar ibnu alkhadaab waxay leeyihiin culimmadu ninkii ugu horreeyey qofkii ugu horreeyey oo amiirulmu'miniin loo bixiyo wuxuu ahaa cumar binu khadaab saxaabadaa ku magacaabay amiirulmu'miniin maya waxaa la yidhi saxaabadu kuma magacaabinine isagaa inta khudbo uu istaagayba wuxuu yidhi ayuhannaas antum ulmu'minuun dadow idinku mu'miniintii baa tihiine wa ana amiirukum anna amiirkiinni baan aha markaasaa la yidhi markaa amiirulmu'miniin mu'miniinta amiirkooda saasaa loogu bixiyey cid ugu horraysa male baa la leeyahay culimmada qaar waxay leeyihin hal saxaabi baa ugu horreeyey cabdullaahi binu jaxshin la dhihi jiray waagii hore marka waxaa la isticmaali jiray cibaaro dheer oo ah maalan abubakar asidiiq wuxuu ahaa khaliifatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam nebiga khaliifkiisii abubakar haddou dhintay cumar baa xilkii qabtay iyo dowladda islaamka waxaa la dhihi jiray khaliifatu khaliifati rasuulillaahi rasuulkii ilaahay kii khaliifka ka ahayo abubakara khaliifkii kii kaloo ka sii ahaa hadal dheer bay marka noqotay hadalka gaaban baa la helay hadalka gaabanna waa la jecelaya carabtuna aad bay usii jeceshaa weliba amiirulmu'miniin baa loo bixiyey marka abii xabsina waa la dhihi jirayoo waa kuniyadiiso xabsigu waa libaax waxay ka dhigan tahay libaaxa aabbihiis ahaa geesinimada ku jidhay sayid cumar qof kasta waa iska dareensan yihi faaruuqna waa la dhihi jirayoo ilaahay baa xaqa iyo baadilka ku kala farqiyey sayid cumar markuu soo islaamay radiallaahu canhu waxaa la leeyahay waa qofkii koowaad oo islaamnimada la jahray ilaahay baa dacwada ku ayiday nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa duceeyada wuxuu yidhi ilaahayow diintaada ku xooji labadaa ninkii xaggaada loo kalgacal badan yahay laba nin oo waxay ahaayeen aad loo yaqaan mid cumar binu khadaab buu ahaa midna waxaa la dhihi jiray camar binu hishaam waa abujahal laba nin oo khataray ahaayeen labadaa ka agtaada ilaahayow loo aa laga jecel yahay ilaahu diinta ku soo daro islaamnimada u qaato kii kale hadda abujahal buu noqday kii beled ahaabuu noqday ducadii waxay ku dhacday cumar binu khadaab kabacdina wuu islaamay mar allaale markuu islaamayna waa lagu farxay diintuna awood bay yeelatay radiallaahu canhu ardaa taariikhdiisa wax yar baan ka sheegaynaa maadaama markii koowaad oo magaciisa aan sheegna ay tahay sanadkii lixaad buu islaamay ama sanadkii shanaad sababtau ku islaamay sayid cumar waxaa la yidhi wuxuu maqlay gabar walaashiisoo faadimo la dhihi jiray iyo ninkii qabayoo saciid binu zayd la dhihi jiray inay islaameen waa walaashiis iyo seedigiis markaasoo gurigooda aaday wuxuu ugu socdaa guriga inuu soo dilo soo ciqaabo illaa markaa isagu weli ma islaamine markuu gurigii tegey ayay waxay ku akhriday gabadhii qur-aanka qayb ka mida qalbigiisi baaba ilaahay islaamnimo geliyey weliba xoogaa baa dhex maray dagaal ah oo xataa waxaa weeye seedigiis iyo isagayo nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii markay arkeen aad bay takbiir bay qaadeen allahu akbar bay dheheen nebiguna sayid cumar wuxuu ku jiraa dadku jannada ugu bishaareeyey wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay xaqa wuxuu yeelay sayid cumar qalbigiisa iyo carabkiisa shaydaanku waa ka carari jiray sayid cumar hadduu waddo maro shaydaanku waddo kaloo mari jira nimankii quraysheed markay maqleen cumar baa islaamay dhibaato badan bay gaarsiiyeen aad bay macnaha waxa weeyaan uga xumaadeen saxaabada waxaa ugu fadli badan abubakar sidiiq saxaabiga labaad oo ku xigana waa cumar bin khadaab radia allaahu canhu aad saxaaba u cilmi badan buu ahaa waxaa la yidhi hameenkii waa iska ooyi jir hameen iyo maalinba markaasaa la yidhi la weydiiyey waxaa la yidhi maxaa la ooyeysaa wuxuu yidhi amar baa liii dhiibaye dowladnimo haddaan cadaalad sameeyo waa layla xisaabtamaya haddaan dulmi sameeyana waaba lay ciqaabaya maamulku waa khatar lagu wada ordayoo laisku sharaxaya hadda wuxuu dhihi jiray haddaan maalintii seexdana bulshadii iyo shacabkii la ii dhiibay baan dayacaya haddii aan hameen seexdana anaa naftaydi dayacaya oo nin cibaadaysay ma noqon aa marka labada midna hurda ma aha buu dhihi jira waxaa lagu leeyahay hameenka inta iska guureeyabuu shacabka iyo dadku mas-uulka u yahay iyo dawladda waxaasuu soo soo dhex mari jira arrimahoodu soo ogaan jira qof aan naxariis lahayn dawladda uma dhiibi jirin baa lagu leeyay xil uma dhiibi jira dadka indhahala dadka shaybabka carruurta waxaasoo dhan waa u tegi jiray baa le waxba u tari jiray qofkaan waxaysan waa soo koobaynaa taariikhdiisa waxaa ka mid a ciidan buu diray wuxuu u dhiibay nin la dhihi jiray saariya ayuu ciidanka u dhiibay ciidankii waxaa loo diray waddanka cajamiga ciraaq iyo xaggaas ciidankii xaaladdii baa ku adkaatay cadowgii soo weeraray baa ku batay sayd cumar oo madiine ka khudbaynaya ayaa maalintaas dhawaaqay cod dheer biaclaa sawti saddex jeer buu dhawaaqay baa layidhi muxuu yidhi yaa saariyata aljabal saariya waxaa ninkii ciidanka u dhiibay war saariyaw xagga buurta war saariyaw xagga buurta waa ninkii ciidanka loo dhiibay saariyihii xaggaas joogay ciidankaa watay ayaa maqlay ilaahay codkii gaarsiiyey markaasay xagga buurta u dunmeen ilaahay cadowga waa uga gargaaray waxa weeyaan difaaca halkaa gadaale ka xirta weeyaan cadowgaa xaggaa ka soo geli lahaa markii dambe waxay dhaheen codkaasaan maqal dadkii madiinana waxay dhaheen annaga uba nala joogo codka wuu yidhi aa waxaa qoraya arrintaas kitaabka la yidhaahdo taariikhu dabari waa kitaab taariikha kutubta taariikhda waana wax ka taqaani waxyaalaha la yaab kaloo dhacay waxaa ka mid ahaa xilliguu dawladda hayay dhulgariir weyn baa dhacay dhulkiibaa macnaha dhaqdhaqaaqay markaasaa waxaa la yidhi dhulku wuxuu ku dhuftay jeedal baa la qaadan jiray xilligaas wuxuu yidhi ardayahay xasil haddaanan caddaalad samayn anoo cumarah hoog iyo halaag baa cumar ku dhacay ilaahay dhulkii waa xasiliyey subxaanau wa tacaala qisada ka daran waxay ahayd nin saxaabi oo la dhihi jiray camar binu caas oo masar ka ahaa barasaab baa sayd cumar warqad u soo qoray wuxuu yidhi webiga niil la yidhaahdo oo masar mara waa isaga hadba biyo keena marka biyahaas siyaadadaada uu keeni jiray lama helayo ilaa in lagu tuuro gabar weliba bikaara ah webigaas haddaan gabar bikaaraha lagu tuurinoo gabadha usan liqin waxay aaminsanaayeen inuusan biyo keenaynin webigu wuxuu yidhi dadkan caadadaasay leeyihiin sayd cumarow adaa madaxweynihii islaam ah warqad baan kuu soo qoray iisoo jawaab wixi aan samayn lahaa sayd cumar warqad buu celiyey wuxuu ku yidhi min cabdillaahi addoonkii ilaahay bay ka socotaa cumar ahaa amiiruulmu'miniin waxay u socotaa ilaa niili misr webiga niil la yidhahdo masar ku yaal bay warqadda u socotaa webigaasaa warqadda loo soo qoraya wuxuu ku yidhi amaa bacdu webiyahow haddaad adigu iskaa iskaga socotay dee iska soco haba dareerinba biyaba ha keenin laguma baahno haddaa allaha waaxidkaa oo qahaarkaa amarkiisa ku socotayna dee allahaasaa ku socodsiinaya ilaahayna waxaannu weyddiisannay waaxidkaa oo qahaarkaa inuu ku socodsiiyo oo biyihii lagaa heli jiray lagaa helo waxaa la leeyahay wuxuu ku yidhi warqaddaa markay kuu timaaddo warqaddaas ku tuur webiga meeshii gabar looga tuuri jiray warqaddii baa camar ku tuuray biyihii badnaayee loo bartay ee ka badan baa yimid dib dambana caadadaa xun looma soo celin gabar dambe oo noola lagu tuurana waagaasaa ugu dambaysay waxyaalaha dhacay bay ka mid tahay waa taariikh qoran nebiga wuxuu ka wariyey baa la yidhi sayd cumar shan boqol soddon iyo sagaal xadiis lixdan iyo saddex sanana waa cimrigiisu waa aha nebigu lixdan iyo saddex sano ku dhintay calayhi salaatu wasalaam abuubakarna sidoo kale cumarna sidoo kale radia allaahu canhuma sayid cumar yaa dilay waa la dilay horta isagoo shahiidaboo dhintay waxaa dilay oo bir laba afley ah oo labada dhanba wax u goynaysa dhexda la qabto xaggana toorrey u ah xaggana u ah baa lagu dhuftay waxaa ku dhuftay nin la dhihi jiray abulu'lu ah almajuusi ninka magacaa leh oo inkaarta qabay ninkaasaa dilay sayidka waa ninuu sayidku yidhi warniyahow shaqo badan baa taqaana warshado iska wareegaya iyo marawaxadaiyo waxbuu samayn jiray mishinno wuxuu yidhi lacagtaa iska bixi lacagtaas aduga iska bixin ka dhaaya islaamna ma ahay ninku markaasuu yidhi walle waxaan kuu samayn doonaa wax adduunku ku sheekaysto sayid cumar waa caqli badnaa wuxuu yidhi walle ninku waa ii hanjabay birtaanaan weligeed la aragoo labada dhinac wax u xiidraysa bo waa intuu soo tumay sayidkoo salaad ku jira masaajid laadda waxaa leeyahay dadkii masaajidkaa loo taagan yaha soo maa arag waaga sayid cumar masaajid baa lagu dhex dilay isagoo masaajid salaad ku jira ayaa la dilay sayid cumar radia allahu canhu ardaahu taarikhdaa waa inaa la socotay ilaa dhibaatada iyo balaayada horay bay usoo bilaabatay markaasaa intaasoo saxaabiyo kalena dhaawac iyo dhimasho kaloo gaarsiiyey ninkaas isagiina waa la qabto waa la dilay arrintaasoo u dhintay ka bacdina nebigaa lagula aasay calayhi salaatu wasalaam isaga iyo abuubakar iyo nebiga keliya baa meel ku jira meel yaraa ka bannaan meeshaasna cid lagu aasaya ma jidho cid damaacin ka dhow madaxda adduunka ah ma jidho nebiyullaahi ciise ayay sugaysaa meeshaas ilaa nebi ciise weli ma dhiman waa nooli kor buu jiraa waxaa la yidhi markuu dhintay sayid cumar adduunka waxaa laga dareemay mugdi markaasaa carruurtu waxay dhahayeen baa la yidhi ilmo yara aabbihiis ba ku lahaa abbow ma qiyaamadii baa dhacday markaasaa aabbuhu wuxuu lahaa maya qiyaama ma dhicina walaakin qutila cumar sayid cumar baa la dilay sayid cumar baa la dilay dawladda intee hayay toban sano lix bilood iyo shan maalmood ayuu dawladda hayay intaasuu dawladda islaamka hayay intaasi taariikhdiisa waa waa in kooban waa namuudaj weeyaan waa meelaha kaleo ka sii badan baa insha allah kasii akhrisan doontaan qaala wuxuu yidhi sayid cumar xadiidka usoo dhaadhac samictu rasuulallaahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay nebigu inamal acmaalu acmaashu binniyaati niyooyinka ayaat camalkaas sixidiisu waa niyo oo camalka markuu muctabar noqonayo camal waxtarayo uu noqdo waa in niyo lala yimaado haddaan camalku niyo wadan waxba tari maayo wey camalkii niyo looga laga rabay marka ma camal oo dhan ba maya waa agsari waa inta badan wey inta badan camalku waa inuu niyo wato kulli maaha waxaa jira acmaal iyadoo aan la niyeysan iska asaxays haddaa hadda masaajid ka aadintid aadaan ama meel kaleba aadaanku niyadu ma baahna waa masalo masale labaad qur-aan baad akhriyaysaa kitaabkaasaa soo qaadatay qur-aan baad akhriyaysaa waxba niyo uma baahnaad mar haddaa akhridid ajarki waa leeda masale saddexaad qof baa dhintay oo meyd baa dhaqaysaa waxba niyo uma baahna najaaso iyo meel baad waxaa rabtaa dharka ama jirkaada inaad najaaso ka dhaqdid waxba niyo uma baahna marka sidaasay agsari u tahay aysan kulli u ahaynoo shardi maaha acmaashoo dhan maaha waa laakiin waa mucdamka waa inta badan wa innamaa likulli imri'in qof kastaana waxaa u ahaaday maa nawaa wuxuu niyeysto jazaa maa nawaahu wuxuu niyeysto jazihiisa iyo abaalkeeda ayaa qof kastaaba leeyahay khayr hadduu yaha khayr shar hadduu yahana shar weeyaan saasaa la yidhi waay marka waxaa la yidhi laba nin baa walaalo ahaayoo nin ilaahaybaa caabudi jiray ninna caasi buu ahaa niyadaa lagu tusaalaynayaa niyada fiican iyo niyada xun meesha ay kala joogaan shaydaan baa yimidoo wuxuu u tegey kii iska cibaadaysan jiro wuxuu ku yidhi warhaadheh hooggaadee cumrigaadii oo dhan waa dhumis cibaada iyo suhdi baa iskaga jidhaa naftaadii waa dhibta shahawaadkii iyo waxaa ku raaxaysan lahayd oo dhan waa ka xirmaanis yaa sidaan baa wax ka beddesha markaasaa kii caabidkaa niyadda wuxuu iska yidhi an leelahay walaalkaa haddaad inta degtid oo u tegtid ay ama adiguna naftaada iskaga raaxaysatidoo sida walaalkaaba sameeya hadhow waad toobad keenaysaaye xumaantaada yaan iska wadatid yaa hadhow waad toobad keentid caasigii baa ilaahay toobad qalbigiisa ku soo riday wuxuu is arkay in xaaladdiisu xun tahay dharkiisu xun yahay xaaladdiisu fiicnayn wuxuu is idhaa leelaa cumrigaadii macaasiya dembi baa ku dhumisay naftaada shahwaadkii baa raacday haddaad toobad keentid oo khayr la timaadid oo walaalka cibaadada iyo daacada oo la yimaanayo kale adna la imaan lahayd baa kuu fiicnaan lahayd midba midkii kale baa qalbigiisa lagu rid midna xumaantiibuu rabaa inuu usoo dhaadhaco kii cibaadaysan jiray kii kalena waxaa weeye wuxuu rabaa inuu magaras xumaantii ka toobad keeno meel dabaqaa la saarnaaye midkii kor saarnaana waa soo degay kii kalena kor buu aad waxaa la leeyahay walaalkiis waa iska hor yimaadeen waa isku dhaceen labadiiba waa dhinteen dee kii caabidka ahaa niyad xun buu ku dhintay macsiyo inuu sameeyo kii kaloo caasiga ahaana niyad wanaagsan buu ku dhintay daaca inuu sameeyo waa garanaysaa abaalkii marka waa kala duwan marka niyadaadu waa inay iska wanaagsanta khayr iska niyeyso inaad cibaadaysatid inaad macnaha diinta baratid inaad dadka badhid inaad madaaris dhisid inaad masaajid dhisid waka haddii ma garanaysaa kuu hirgashana waa inaad samaysid haddii kalena niyadiiba aad macnaha lagu qoraya niyada wanaagsan waa loo baahan yaha marka sidaa weeyaan bal hadda intaas halkaa uga soo baxo wa innamaa likulli imri'in waxaa u ahaaday maa nawaa wuxuu niyeyso faman kaanad qofkay ahaato hijratu hijradiisu ilallaahi ilaahay intii ka ah iyo wa rasuulihi rasuulkiisa intii ka ah xagga niyada qasadka fa hijratu kaa hijradiisu ilallaahi ilaahay ayay ahaatay wa rasuulihi ilaa rasuulihi rasuulkiisa intii ka ayay ahaatay calayhi salaatu wasalaam waxaa laga tegi jiray magaalada maka la yidhaahda iyo meelo kale waa la hijroon jiray waxaa loo hijroon jiray madiina qofka hijradaas u socda oo maka ka qaxay haddii ujeeddadiisu tahay ilallaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa un hijradiisu waa hijro meel madhay waa hijro fiican ilallaahi wa rasuulihi weeyaan xaggaas ajarkuu yaallaa waay ilallaahi wa rasuulihi weeyaan qofkaasi waa fiican yahi waman kaanad qofkay ahaatay hijratu hijradiisu lidunyaa addunyo adduunyadaasoo yusiibuhaa ou asiibayo soo xasilsanayo aw imra'atin hadday ahaato islaan taasoo yankixuhaa ou soo gursanayo soo nikaaxsanayo labadaa qofkii u hijrooda fa hijratu kaa hijradiisuna dee ilallaahi wa rasuuli maahe waa ilaa maa haajara ilayh dee waa wuxuu u hijrooday ilaa maa shay intii kaa haajara ilayh xaggiisa u hijrooday oo maxay ahaa adduunyo iyo islaan hijradaasi marka qiimo male weeyaan xadiidkan marka waa xadiid cajaa'iba baa layidhi islaantu waxay ka mid tahay adduunyada ilaa lidunyaa adduunya yusiibuhaa islaantu iyadoo adduunyadii ka mid ah misna waa lagu cadf aw imra'atin yankixuhaa waxaa islaanta gaar loogu sheegayaa dumarka fitantoodaa badan gaar in loo sheegay marka mudan yihiin weeye khatar badan yaa bay leeyihiin dumarku waa lagu fitnoobaa hijradu marka waxa weeye waddanka gaalada inaad ka tegtid daarulislaamna inaad tegtid weeye qof kasta oo dhul gaalo jooga oo aysan suurtagal suurtagal u ahayn inuu diinta daahirsado islaamka weeshaa gaalada inuu ka hijroodaa waajib ku ah meelow diintiisa ku oogi karo waa inuu tago qofkaas ama qofkii diintiisa fitan uga baqaya waa la mid marka xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaar ka mida markay ka tageen xabashi bay aadeen waaye marna markaa laga tegey madiinaa la aaday waaye xadiidkani wuxuu ku yimid baa la yidhi nin baa wuxuu damcay inuu gabarh guursado gabadhaasna waxaa la dhihi jira magaceeda oo muqays gabadhii ninkii waa diidday ku guursan maayo bay tidhi ilaa aad soo hijrootid oo meesha gaalada ka soo tegtid ninkii waa soo hijrooday dee muuqaalkana wuxuu ka dhigayaa nin saxaabadaa diintooda la cararaysa u eg hoosna hadda gabadhaasaa shardiga u xidhado madiina iyo malaha xaggaa ka jidho oo gabadhiiba u socda marka qofka hebelow lama dhehee si asturan baa diintu wax u sheegtaayoo qofkii ishijradiisu ay tahay adduunyo aw imra'atin yankixu ama islaan uu soo guursanaya meelow joogaa laga sheegayaa xadiidka waa isgaranayaa qofka islaan qofka halkaan u yimid waa isdareemayaa marka xaaladdiisa hijradiisu inaysan fiicnayn ninkii waagii dambe waxaa loo bixiyey muhaajir umuqays gabadha umuqays la yidhahda ninkii soo daneeyey u soo hijrooday oo intaasoo dhula u soo jiray oo iska dhigay nin soo hijroonaya waay xadiidkaani marka waxaa la yidhi waa xadiid mashhuura dad tiro badan baa wariyey soddon saxaabiya ka badan a sanadkiisu meelo ka mida qariibba ha galo ama maay rag baaba le toddoba boqol iyo dad ka badan baa ruwaaddiisa lagu sheegaa waxaa lagu leeyahay xadiidkaana waa cilmiga barkiis weeyaan cilmiga barkiis ayaa lagu tilmaama cilmiga barkii baa lagu tilmaama waxaa la yidhi dumarka waxaa gaar loogu sheegay dee ilaahay baa yidhi inna kaydahunna cadiim inna kaydakunna cadiim dumarow makrigiinnu waa weyn yahay ilaahay baa weynaan ku sheegay mar labaadna shaydaankana waxaa la yidhi inna kayda shaydaani kaana daciif shaydaanka balaayada ah kaydkiisu waa iska daciif laakiin dumarka waxaa la yidhi inna kaydakunna cadiim idinka kiinnu waa weyn yahay sayid cali baa wuxuu yidhi dumarka saddex tilmaamood bay leeyihiin tilmaamahooda ka mida oo ay yahuudda ka shabbahaan yatadallamna wahunna daalimaat waa dulmi sheegtaanoo waa is-oohiyaanoo waana la dulmiyey bay dhahaanoo waa soo qayliyaanoo iyagoo ma garanaysaa iyaguba dulmiga markii hore sameeyey taasi waa mid waxbay diidaan oo isdiidsiiyaan iyagoo waxaa raba waa labo way dhaartaan dumarku iyagoo been sheegaya saddexdaa tilmaamood baa lagu tilmaamay qaarkood inay leeyihiin dumar oo dhan maaha waa qayb ka mida xadiidkaani marka waa xadiid cadiima baa layidhi acmaashu maadaama qaarna jidhka lagala yimaado iyo badanka iyo xubnaha qaarna qalbiga dee middood buu sheegoo qalbigiibu tii ahayd buu ka hadlayaadoo waa nisfulcilmi cilmiga kala barkiis ayaa xadiidkaani weeyaan baab kasta waa soo gelayaa l toddobaatan baab ee ka badan baa xadiidkan loo deliishadaa oo soo gelaya rawaahu waxaa wariyey xadiidka imaama almuxadisiina muxadisiinta labadoodii imaam waa labada ninoo muxadisiinta ugu sarraysa kan hore waxaa la yidhahdaa abu cabdillaahi waa kunyadiisa muxamed waa magaciisa moxamed binu ismaaciil binu ibraahiim binu lmugiira binu bardisbah albukhaariyu bukhaaro loo nisbeeyey bukhaara waa magaalo waa imaamu bukhaari magaciisa baro moxamed binu ismaaciil baa la yidhahdaa kunyadiisuna waa abu cabdillaahi maalin jumcaa baa la yidhi jumcada ka bacdi ayuu dhashay albukhaariyu aljucfiyu ee jucfiga ahaa jucfiga waxa weeyaan nin jucfi la yidhahdaa loo nisbaynayaayo ninkaasi waxaa la yidhi walow ku lahaa walaa'ul islaam ah sababtu waa maxay bukhaari awowgiis muqiira oo gaal ahaa waagaas baa ninkan jucfiga labadiisa gacanood ku soo islaamay muqiirahaas aabbihiis bardisbax isagu diintii qoladiisaba ku dhintay majuusi buu ahaa nacuudu billaahi min suu'i alkhaatima bay ilaahay waxaan ka magan galnay khaatimada xun waa dhibaato qof diin aan diinta islaamka ahayn ku dhintay imaamkan imaamu bukhaari ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey cilmiga xadiidka jacaylkiisa isagoo toban sanaba jiraya kayr axaadiis badan buu xafiday waxaa lagu leeyahay ramadaanka maalin kasta qur-aanka mar buu dhammayn jira waaya saddexdii beri baa marna bacda taraawiixna mar buu dhammayn jira aabbihiis iyo dadkaasaa xoolo badan uga dhintay xoolaha waa iska sadaqaysan jir cunnadiisu uma badnayn baa lagu leeyahay laba xaboo lawsa iyo waxaasuu cuni jira a'immadoo dhan imaamu nawowina waa inagii soo sheegnay cunno badan ma jirin a dadka cunnadaa dilaysa moogta waa iska soon badnaa baa lagu leeyahy zaahid buu ahaa xalaal miirad badan ninka noocaasa ayuu ahaa waxaa la leeyahay cajaa'ibta waxaa ka mid a imaamu bukhaari kitaabka bukhaariga ah oo imaamu bukhaari qoray kurbo iyo dhibaato iyadoo ijidha lama akhriyo ilaa waa hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa ilaahay dhibaatadaa waafayda markab iyo dooniya waxaas lalama karo ilaa haddii lala karo maqar qoonto oo baddu ma cunto a ilaa kuwaan iyo baddiba hadda dadka dhammaysta ma oga moogta waay waxaa la yidhi ninkii waagaas isagu imaamu bukhaari joogay amiirka ahaa ee waddanka haysay ayaa yidhi baa la yidhi ii imow oo kitaabkaada bukhaariga ah ii keen kaalay ibar madaxtooyada igu imow imaamu bukhaari waa diiday wuxuu yidhi anigu cilmiga dullayn maayo aa dadka albaabadoodana anigu uma qaado dee qofka cilmiga raba waa inuu yimaado meesha lagu hayo qofna gurigiisa loogu tegi maayo moogta waagii dambe wuxuu yidhi misnaniyahow bukhaariyow carruurtayda keliya majlis iigu samee cid kalena ma imaan kadho ilaa waad nin madaxweyneha wax rabaa carruurtiisa inaan dad la soo farfadhiisan wuxuu ku yidhi markaasna waa diidi wuxuu yidhi anigu dadka cilmiga kuma kala khasiso cilmiga ummadda waa u dhexeeya qaarna looma diido qaarna lama baro waa diidi xoogaa baa marka dhex maray labadoodii iskuma qalbi furnayn waxaa la leeyahaa marka markaasuu yidhi iga bax waddanka imaam bukhaari baa laga saarayaa waddanka laakiin ninkii hadalkaa yidhi iyo intii ugu kaalmaysaba dhibaataa ku dhacday baa layidhi magaalada bukhaare la yidhaahdo markuu ka baxay imaamu bukhaari meesha samarqanda la yidhaahdo dadkeedii baa warqad u soo qoray waxay ku dhaheen noo imow wow aaday markuu dhexda marayaa dadkii magaaladii u soo cididhay baa iskhilaafay qola waxay leeyihin ha noo yimaado shiiku qolana waxay leeyihin nooma imaan karo dhibaataa dhacday hameen buu markaa inta dhibaatooday oo xanaaqay oo ilaahay baryey isagoo salaatuleyl ka baxay ilaahay wuxuu yidhi dhulkiiyo waasaca igu cidhiiryamay ilaahayow xaggaada ii oofso waaba dhintayba hameen ciida ayuu dhintay ciidulfidri laba iyo lixdan sano ayuu ku dhintay waxaa la leeyahay markii la aasay qabrigiisa waxaa ka soo butaacay udgoon maalmo badan udug soo urayey ilaa dadkao dhan isla sheegeen udgoon in la dareemayey ilaa ninkaani hadalka nebiga bukhaariga aragtay waxaa lagu leeyahay xadiid ka mida ma qorin ilaa waa weysaysan jira laba ragcadoodna waa tukan jira nin ikhlaas badan baa imaamu bukhaari magaciisa maxamed cayaar in loo sheeg sheegayo nin wuxuu ahaa ilaahay ku mannaysay yaa ikhlaas cajaa'ibkaasu ah imaamu bukhaari waa kaas imaam almuxadisiina baa la weriyey muxadisiinta labadooda imaam midi waa bukhaari taariikhdaa gaaban baa ka sheegay ka labaadna waxaa la yidhaahdaa waa abulxusein muslim binu lxajaaj binu muslim alqushayri waa qabiilo arnay saabuuri waa magaalo isaguna waxa weeyaan imaamkii labaad weeyaan keliya isaga waxaan ka sheegaynaa sababtou u dhintay imaamu muslim arrin la yaab le ba ahay waxaa la yidhi faker badan buu sameeyey meel mudaakaraa cilmi bisaan oo kale loo soo fadhiisaa culimmadu inta qabataa dadka wax la weydiin jiray culimmada marka waxaa la yidhi xadiid baa meeshii la keenay xadiidkiibuusan garanin markaasuu gurigiisa aaday iyo kutubtii faynuuskiiba daartay xadiidkiiba baarayey baarayey baarayey isoo u baarayey dadkii guriga joogana wuxuu yidhi qof ii soo geli kara ma leh markaasaa waxaa la yidhi sallad dhan ama kaarad dhan oo timir ah baa naloo keenay bay ku dhaheen xaafaddii muslimow waana u soo geliyeen qolkii waxaa la yidhi xadiidkiiba baarayaa xabbad timirow qaata ah xadiidkiiba baaraya xabbaddaas waa cunaa weli waa raadinayaa weli waa raadinayaa waagii baa beryey hameenkii waagii baa u beryey timirtiina xabbaddii ugu dambaysay buu qaatay waagiina waa beryey xabbaddii ugu dambaysay markuu qaatay iyo xadiidkii oo helay iyo waagiioo beryey iyo isagayoo naftu ka dhacday intaasaa kulmay la-aad baa maskaxda uga shaqaysiyey xadiid inta la weydiiyo ama doono ma waayi jirin imaamu bukhaari iyo imaamu muslim xaggee ku wariyeen labada xadiid fii saxiixayhimaa bay ku wariyeen labadooda saxiix alladayni labadaas saxiixo alladiina ha dhihin jamaca ka dhigin alladayni labadaas saxiixoo humaa iyaguba asaxu lkutubi kutubta kuwa ugu saxiixnimada badana kutubtii almusannafati la sannifayoo la qoray kutubta dee qaarna ilaahay baa soo dejiyey kitaab ilaahay soo dejiyey wax gaari kala mara isaga kutubta la qoray baa lagu leeyahy kutubta la qoray ee la alifay culimmadu waa ku ijmaaceen bukhaari iyo muslim kitaab kale oo la tartami kara kitaabka ilaahay isaga ka soo kac halkaasuu yaallaa isaga hadalba maxaa geliyaba kutubta kale labadaasaa ugu sarraysa marka weliba bukhaari baa sii sarreeya maxaa yeelay bukhaari nin kastoo xadiid ka warinayo waa inay kulmaan laakiin muslim ninka xadiidka ninka kale uu ka warinayo hadday isku zaman ahaayeen waa ka qaadan jira mucaasaro waa inay isku wakti ahaayeen bes imaam bukhaari le wuxuu dhihi jiray waa inay kulmeen oo isku tageen waa in la xaqiijiyo marka shardigoodaa kala adag marka axaadiidta toddobaa loo qaybiya kow bukhaari iyo muslim waxay wariyeen baa ugu sarreeya bukhaari keliya wuxuu wariyaa ku xiga muslim keliya wuxuu wariyaa ku xiga bukhaari iyo muslim shardigooda wixii lagu wariyey baa ku xiga bukhaari shardigiisa wixii lagu wariyaa ku xiga muslim shardigiisa wixii lagu wariyaa ku xiga culimmada kale waxay wariyeen oo imaam kale xadiidkau saxiix yeelay baa ku xiga intaa weeyaan toddobadaa martabay maraya shardigana waxaa looga jeedaa bukhaari iyo muslim raggay wax ka warin jireen baa xadiidka laga wariyey bukhaarina kama warin laakiin muslimna kama warin rag kalea ka wariyey shardiga saasaa looga jeedaa alxadiiثu haani xadiidka labaad can cumar waxaa laga wariyey waa cumar aydan noqoshe aydan mar labaad marka labaad waa maxay anaa markii hore xadiidka hore laga wariyey soomaa sayd cumar haddana waa mar labaad weeye ayadan saasaa loo isticmaalaa radiallaahu canhu ilaahay raalli ha ka noqdo marka mar labaad cumar laga taariikhayn mayo ilaa taariikhdiisa waa soo marray soo maaha mar baa la sheegaa bes qaala sayd cumar wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu hannagu juluusun aan fadhino cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalam daata yowmin maalin id wakhtigaa dalaca calaynaa waxaa noo muuqday waxaa nagu soo baxay rajulu nin nin buu u ekaa jibriil buu noqon doonaa oo malag buu noqon doonaa malakul jibriil laakiin hadda suuratu rajul nin buu u eg yahay nin baa nagu soo baxay waaya ninkaasoo shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa caddiinkiisu daran yahay waa nin dhar cadcad ninkaasoo shadiidu sawaadi shacari timihiisa madowgooduna daran yahay timo madow oo tiro badan leh waay ninkaasoo laa yura aan laga arkayn calayhi dushiisa aharu safari safaraadkiis calaamatu safar kama muuqato walaa yacrifuhu garana mayo midna xaalow xagga iyaga ka ahaaday saxaabada axadun cidina waxa weeyaan ninku horta nin safarow ma eka dee haddousan safar ahaynoo dadkii meesha joogi jiran yahay soo in la garta maaha nin naga midoo garanayana ma jiro oo dadkii meesha joogana ninku ka mid maaha musaafirna uma eka waaba laga yaabay ninkii waa soo socday waa soo socday ninkii xataa jalasa ilaa u fadhiisay ila annabiyi cinda annabiy ama ila annabiyi maca annabiy cinda nebiy nebiga agtiisoo fadhiista sala allahu calayhi wasalam fa asnada ninkii waa tiiriyey rugbatayhi labadiisaan low ilaa rugbatayhi nebiga labadiisi low saanoo kale u fadhiistay sidoo kalea markaasna nebigu u fadhiyey labada lowfiidad macnaha hortooda mid kasta fiiddiisa ayaa saas ugu tiiriyey qaabka marka wax la baranayo loo fadhiisto ayaa meesha laga sheegayaa wa wadaca waa dejiyey ninkii kafayhi labadiisi kaf calaa calood calaa fakhidayhi nebiga labadiisa boodo isagu isma saarin riwaayadan nebiga labadiisa boodo saa u saaray calayhi salatu wasalaam oo ma kuwiisa saaro waxa weeyaan waxaa meesha laga qaadanaya qofka qofka wax weydiinaya inay fiican tahay inuusan ka xishoon markuu wax weydiinayo oo cilmiga uusan ka xishoon waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka wax la weydiiyey qofka wax weydiinaya inuu u sabro aadaabtu waxayd inuu isagu isi saaro ka nebigiibuu saara gacnaha dee macallinkiisa oo noqon doona waa jibriil moogta hadduu doono marka inaa u sabidhid baa la rabaa intaa markuu sameeyo si fiican u fadhiiso wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow akhbirnii waxaad iiga warantaa canilislaami islaamnimada iiga war oo nebiga yaa muxamed ma la dhihi karaa soo tii la yidhi laa tajcaluu ducaa'a arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdukum bacdan soo ma ahayn nebiga idinku saa iskugu yeedhaan oo kale haugu yeedhinina axmedow hebelow jaamicow maya nebiga saa looguma dhawaaqi karo dee muxuu yaa maxamed u yidhi dee wuxuu u yidhi waa intaan la diidin arrinta oo la xarrimin ama maahee nebiga magaciisa cidda loo diidan yahay inay maxamedow dhahdo iyo wixii la mida waa waa bini aadamka ninkaan hadde bini aadan maaha malag buu noqon doonaa waa malag weliba macallinkii nebigu noqon doonaayo waa jibriil buu noqon doonaa calayhi salaam marka waxa uu isagu saan u leeyahay saxaabadu inay moodaan isaga inuu ninkaan iska yahay nin reer miyi oo reer miyiga weliba kuwa qallafsan oo tan nebiga iska yimaadaan yaa maxamed iska dhihi jiray oo kale inuu saxaabadu moodaan aysan malag iyo malmalayn oo markaasay saxaabadu nin uun iska reer miyo kale ka soo qaadaan ila saxaabadu ninka noocaas kale waa jeclaan jireen a waxyaalaha iyagu ka xishoonayaan se nebiga weydiin karin baa ninkaa miyiga ka yimid xaaladdan la socon weydiinaya maogta weliba qofku hadda markuu cilmiga bilowdo oo kale iyo waa iska bilow oo maaragtay waxyaalo badan oo hadda uu samaynayo baa hadhow markuu cilmiga meel ka gaaro buu ogaanaya warwaagagaa leela kutubta ilaa laguma bilaabaya waxaa samayn jirdhay ma fiicnayn dib buu ka ogaanaya fa qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu alayh wasalam alislaamu islaamnimada anta shadda inaa qidhid weeye an laa ilaaha ila allah ilaahay maa ilaah kale xaq lagu caabudo inuusan jirin wa anna muxammedan nebiyullaahi muxamedna rasuulullahi ilaahay kuu soo diray inuu yahay khalqiga u soo diray wa tuqiima salaada salaadda inaa ogtid weeye wa tuutiya zakaata zakada inaad dhiibtid weeye wa tasuuma ramadaana ramadaan inaad soontid weeye wa taxuja lbeyta beydka waa inaa u xajidid weeyaan in istadacta haddaa wootid ilayhi beydka sabiilan wadda ahaan qaala wuxuu yidhi ninkii sadaqta waa runtaabuu yidhi run baa sheegta facajibnaa waa la yaabnay buu yidhi cumar cumar baa hadalkan wata lahu ninkii yas'aluhu nebigu wax weydiinayaa sidii ninaan waxba garanayn wayusadiquhu hadhow markii loo sheegana waa u rumaynaya madaxu u ruxayaa sidii nin yaqaanee wey marka hore waa weydiinaya ilaa qofka su-aasha keena waa qof aan wixii garanayn soo ma markii loo sheegana sidii nin yaqaana buu leeyahay haa waa sax waa runta yaa waa la yaabnay waay qaala wuxuu yidhi ninkii mar labaad fa akhbirnii waxaad iga warantaa caniliimaani iimaanka iyo rumaynta qaala wuxuu yidhi nebigu an tu'mina inaad rumaysid weeye iimaanku bilaahi ilaahay ilaahay waxaa u rumaysaa inuu ilaahay ku sifoobay sifo kasta oo wanaagsan inuu ilaahay ka hufan yahay ka nasahan yahay sifo kasta oo xun intaasoo duuduuban qabso horta wa malaa'ikatii waa inaad rumaysa ilaahay malaa'igtiis waay
malaa'igta ilaahay waa addoomaaan ilaahay caasin oo cajaa'iba
waay weliba toban waxaa ka mid a la raba si gaara inaa u baratid ilaa shan iyo labaatan toban baan leeyahay jibriil iyo miikaa'il iyo baa ka mid a israafiil iyo munkar iyo nakiir iyo ridwaan iyo maalig iyo raqiib iyo catiid iyo ilaahay malaa'igtiisa waa inaad rumayso wa kutubihiina waa inaad rumayso kutubta iyo kutubtiisa kutubtu waa badan tahay laakiin afarta ugu waaweyn waa inaad taqaanid tawraad yaa loo soo dejiyey kitaabkii tawreed la dhihi jiray nebigii loo soo dejiyey kee ahaa yah nebiyullaahi muuse ah injiilna nebiyullaahi ciise zabuurna nebiyullaahi daawuud furqaanna waa qur-aanka kariimka oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu salaam saa ula soco wa rusulihii rusushiisana waa inaad rumaysid shan iyo labaatan rasuul oo si gaara u baranaysaa ka mida qur-aanku kuwa u sheegay weeyaan walyowmil aakhiri maalinka dambana waa inaad rumaysid weeyaan waa qiyaamada wa tu'mina waa inaad rumaysid bilqadari qadarka khayrihi khayrkiisa iyo wa sharrihi sharkiisaba dee ilaahay xagga inay ka ahaadeen subxaanahu wa tacaala qadarta see u rumaynaysaa waa inaa ogaatid wax allaale wixii kugu dhaca inaysan marna ku gafeen wixii aan kugu dhicinna marna inaysan kugu dhicin waxaa la yidhi nin baqorah baa kuwa xiddigaha sheegaha waxay dhahay nin yahow ilaa madaxda iyo balaayada weligood sixirayaal iyo balaaya u joogto oo wax weyddiiyaan oo maaragt ku shaqaysaan baa jira waxay dhaheen boqorow waa dhimanaysaa maalinta noocaas wakhtiga noocaas waxaana u dhiman doontaa dabaqalooc baa ku qaniinaya bay dhaheen waa dee nin dhanoo la waardiyeeyo oo dee haddii la dhihi lahaa qof baa ku imaanaya wuxuu dhihi lahaa dadka iga celiyey dabaqalooc baa ku qaniinayaa layidhi kuwa ciddigaha sheegayana mar bay waxay sheegaan ay run noqotaa moogta aa inta badanse been iyo balaayay sheegaan wakhtigii loo tilmaamay markuu soo dhowaado dharkii oo dhan iska dhammeeyey faras buu fuulay faraskii macaatimihii waa la baaray meel bahal yara geli kara iyo wax kasta waa la baaray meel dambe isagoo faraskiisa iskala socda faraskii baa hindhisay bahal xoolaha iyana waxbaa sanka ka gala maogta aa sangaalle iyo waxyaalahaas xoolaha iyo sanka ka gala qadarta waxaa lagu leeyahay faraskiibaaba dabaqaloocii baa ka soo dhacay sankeeda waxaase malaha la hindhisaysa dabaqaloocii baa isagii qaninay waa dhintay maxaa loo sheegayaa qisadaa ma taqaanaa digtooni kastoo aad leedahay wixii lagu qadaray inaysan ku dhaafayn ninkan boqorkaa ee waardiyaha loo faraskii baaroo dharkii iska dhigo wax kasta qadarta macnaha digtoonidaadu wax kama kama tari kadha wey saa ula soco iimaankii baa ninkii loo sheegay qaala wuxuu yidhi sadaqta waa runtaaba yidhi qaala wuxuu yidhi mar labaad mar kale fa akhbirnaa cani lixsaani ixsaanka ii sheegaya samafalka qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ixsaanku an tacbudallaaha ilaahayna caabudid weeye kaannaka sida adigoo taraahu ilaahay u jeeda adoo indhaha ku hayoo kale waa inaa ilaah caabud haddaa ilahay u jeeda mayaa caasin lahay maya soo maa wakaas fain lam takun haddaadan ahayn taraahu mid u jeeda fa innahu ilaahay yaraaka isagaa kuu jeeda hadda tanaaba cabsi badan allihii ku abuurtay sayidkaadii mawlahaadii waa ku daalacanaya adoo haddaadan indhaha ku ahayn yaa hadda ka cabso wey waa lagula socdaay iska jir weeyaan isagaa kuu jeeda weeyaan tanaaba cabsi badan baa lagu leeyay waxaa la yidhi nin baa culimmada waaweynaa arday badan iyo xer badan buu lahaayoo marka marka uu kutubtaya wax akhrinayo nin ka mida buu si gaara wejiga u fiirin jiray kuwaan kale iyo saasii uma fiirin jirin kaa unba u jeedaa kaasaa la yidhi ninkaa unbaad milicsanaysaaye raggaan kale hadda maxaa sheekh maxaa jira markaasuu yidhi isku imaada wuxuu u dhiibay mid kastoo ka mid a xabbad shimbira wuxuu yidhi nin kastow shimbirta qaad waxaad ku soo gowracdaa meel aan cidina kuu jeedin meel aan laguu jeedin ku soo gowrac nin kasta waa tagayo waa soo gowracay meel cidlaah kii isaga ahada uu fiirin jiray waa soo noqday isagoo shimbirtii wada oo ay shimbirtii nooshahay war maxaa kugu dhacay waa la gowrici weydey buu ku yidhi markaasuu yidhi dee waxaad igu tidhi meel aan cidina ku arkayn ku soo gowrac meel aan cidin arkayn waa waaybir meel kasta ilaahay waa ii jeedaan a fain lam takun taraahu fa innahu yaraaka ilahay isagaa ku arkay marka dee anugu meelaan ku gowraco ilaahay baa ii jeeda markaasuu yidhaha maxaa idin baxay nimankiiyow ninkan waa idinka duwanaa waxaan u fiirinayay waa nin waxa weeyaan idinka duwan a yaqiin qalbigiis iyo cajaa'ib ay ku jirho qaala wuxuu yidhi ninkii fa akhbirni waxaa ii sheegtaa cani saacati saacadda qiyaamada macnaha waxa weeyaan saacadday dhacayso kama dambaysta ii sheeg bay ka dhiganta qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mal mas'uulu kan la weyddiiyey canhaa qiyaamada iyo saacadda muusan ahaanin biaclama mid ka og oo ka badiya min asaa'ili kan weyddiiyey kan la weyddiiye kee weye soo nebiga maaha kan weyddiiyana soo jibriil maaha oo nin hadda ku shabbahan waxay ka dhiganta aniga aadi weyddiisay iyo adiga waxay weyddiiyey isku sibaan ka nahay qiyaamada midkeenna ma oga kan la weyddiiyey kama oga kan weyddiiyey bes warkaasi waa dhan yahi nin baa waxaa la yidhi nebiga u yimid wuxuu ku yidhi nabaalow goormaa qiyaamadu dhacaysa waxaa weeye beertii abuur baan ku waxeeyey samaduna goormay roob keenaysaa waa laba arrimood tan saddexaad xaaskaygu uur buu leeyahaye ma wax labbay waddaayo wiil mise gabar birrisa maxaan shaqayn doonaa xaggeese ku dhiman doonaa kolley waa dhimane aayad baa soo degtay in allaha cilmu in allaha cindahu cilmu saaca ilaahay baa og waxyaalahaasoo dhan iyo meeshaa ku dhimanaysa aayadda sii dhammaystir qaala wuxuu yidhi ninkii haddaadan ii sheegayn oo macnaha inaan la garan xilligaas aadan ii sheegayn fa akhbirnii waxaad ii sheegtaa can amaaraata saacadda calaamaadkeed qiyaamada ashraadu saaca qiyaamada ii sheeg calaamaadkeed qaala wuxuu yidhi nebigu an talidda inay dhasho weeyaan alamatu addoonta la mulkisan yahay rabbatahaa sayiddadeeda rabbahaana way qoraan riwaayaadka qaarkood sayiddadeeda waa inay dhasho taasaa ka mid a laba macnaa lagu sheego baa ugu waaweyn waxa lagu sheego macna waxa weeyaan gaaladaa lagu duulayaa gabdha addoomma gabdhaha laga soo qafaalanaya addoommay noqonayaan raggii soo qafaashay baa la mucaamaloonaya ilmay dhalayaan ilmahaasi hadda xor buu noqonayaa ninkaan dhalay oo soo qabsaday oo mujaahidka ilmahay u dhashay marka ilmaha hooyadiis bimansilati sayid buu u joogaa sayid booskiisa oo kale waxaa kaloo lagu macneeyey macno labaad aakhiru zamanka carruurta iyo dadku waxay noqonayaan waaliducaas sida addoontu sayidkeeda uga baqdo baa ilmuhu baa waalidku ilmihiisa uga baqayaan xilligaasaa la gaaraya aa aabbihii oo ka baqaya wiilkiisii iyo ya midha waa ummaddaan islaynaysa wax la mida iyo ma garanaysaa caasnimo iyo adugu waxaas a nafya maal wuxuu doonaa uga baqay adugu waxa weeyaan kii la dhalayoo laga baqayo kii dhalay baana ka baqaya taasna waa lagu fasir labaduba waa jiraan baa la yidhi taasi waa calaamatu qiyaama waxaa kaloo ka mid ah wa an taraa inaad aragtid alxufaata kuwii cagaha caddaa oo aan kabaha haysan jirin alcuraata qaaqaawanaa oo dhar fiican aan lahaan jirin qaaqaawanaa midka salaqsi aan qofku waxba qabin maaha qaawanaa waxa weeye dhar sharaf lowsan qofku haysan yaa alcaalatay caydha ahaayoo aan waxba haysan fuqarada ahaa ricaasha ay weliba ari raacyada ahaayoo dadka intay ariga u raacaan ilaa magaalada dadba xoolaha u raaca moogta baadiyaha dad xoolaha raacaa xataa jiro xoola qaato soo maa kuwii xoolaha inta dadka u raacaan xoogaaga shilimaanta iyo neefafka ka qaadan jiray kuwaas waa inaa aragtid yatadaawaluuna iyagoo ku kala dheeraanaya fil bunyaana dhismaha dee magaalay soo galayaan waxaasu inta magaalo soo galay yaa bes dhismayaasha ugu dheerdheer dadkii magaalo lagu yaqaanayna dee waa iska dha- dhammaanayaan waxba ma hayaan hadday doonaan kuwii lagu yaqaanay arrimahan ciriiriga noloshana waxa weeyaan dadka waxay noqonayaan markaa dabaqada ugu sarraysa levelka ugu sarreeya dhismahay ku kala dheeraanay hebel baa taa dhisay hebelna taas ka dheer buu dhisay hebelna taasuu leeyahay khalaas yatadaawaluuna fil bunyaan dhismaha dheerna maba fiicnaba oo aan baahi jirin waa aragta hadda dadkii xoolaha ka soo orda hadda waa aragta iyo meelahaan aan waxba haysan a intaasoo malaayiin bay hadda qaadanayaan madax furashooyin iyo balaaye iyo bes waxay doonaan soo ku samayn mayaan waxay doonaan bay ku- ku dhisanayaan waa ku gadanayaan caaraantii baa adduunka camimtay waay marka saacadda qiyaamadu calaamaad bay leedahay calaamaad waaweyn iyo calaamaad yaryar calaamadaha yaryar waxaa ka mid a cilmigaa la waayaya waxaan cilmi la akrinaya maarta waa la waayaya haddaba waa yari see loo waayaya culimmadaa dhimanaysa haddii qofku iska dhint ama hala dilo ama ha iska dhintee dee culimmada unbaa dhimanaysa kolley waa calaamatulqiyaama waxaa ka mid a calaamadaha yaryar dhulgariirada waa hadda dhulgariir dhaca adduunka soomaydna arag ama maqal fitanta waxaan la islaynayo waxaa ka mid a zinada oo faafta waa calaamatulqiyaama khamrada la cabo waa tanaa magaalada dhoobanta ribada waalidku caasi lagu noqdo macsiyadoo lala jahro salaadoo la dayico ammaanadoo la dhumiyo xuduuddoo la oogi waayo macruufkoo la amri waayo waka calaamadaha waaweyn waxaa ka mid a mahdiga oo yimaada dajaal oo soo baxa nebi ciiseoo soo dega juuj iyo wamaajuuj oo yimaada qorraxdaoo ka soo baxda meeshay u dhacdo kuwayaalahaasoo dhan baa ka mid a uma ndalaqa ninkii waa tegey fa labistu waa nagaaday buu yidhi maliyan zaman saddex maalmood baa ka soo wareegtay ninkii su'aalaha keenay markuu tegey uma qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa cumar atadrii ma garanaysay mani saa'ilu kii waxna weydiinay saxaabo badan baa meesha joogtay say cumar keliya laga magacaabo say cumar hadda waa nin cajaa'iba waa nin fahmo badan qultu waxaan idhi yidhi allaahu iyo warasuuluhu baa calam og ilaahay iyo rasuulkiisaa og baan idhi dee ilaahay iyo rasuulkiisaa cilmiga loo rardiyaa sideedababa aadaabtay ka mid tahay wixii lagu weydiiye inaad dhahdid a ilaahay iyo rasuulkiisa ahlucilmiga og waa fiicanta qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fa innahu kaasi mise haadaa baa idin qoran fa innahu haadaa ya fa innahu soomaa fa innahu kaasi jibriilu weeyaan waa jibriil ataakum waa idin yimid yucallimukum xaalou idin barayo diinakum diintiina idinku isagoo diinta idin fahansiinaya oo nebigaaba horay u baraya soo nebigu horay uma barin iimaanka iyo ixsaanka iyo een, islaamka haa ee waxa weeyaan isagoo idiin sii caddaynaya saan idinku sheegay inay tahay baad sii fahmaysaan wey rawaahu xadiidka waxaa weriye muslimun dee dib dambe muslim waa soo barata taariikhdiisa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam